بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا وياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجال asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo lacaga malaayiin ah duldhigtay madaxda ugu saraysa xukuumadda maali iyo maleeshiyaadka xukuumadda boomaako oo in ka badan shan iyo toban ruux oo shacabaha ku xasuuqay galbeedka dalkaasi mu'asasada azallaaqa ah oo baahisay kelimaad ay jeedinayaan mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta uu ku jiro afhayeenka jamaacada iyo in ka badan labaatan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xukuumadda burkina faso oo lagu dilay weeraro ka dhacay dalkaasi trump oo wajahayaa xaalad jahwareer ah iyo in ka badan soddon jeer uu ku celceliyey in heshiis laga gaarayo xaaladda bariga dhexe xilli uu sii wado goodiskiisa sidee shirkadaha yuhuudda faragelin ugu sameeyeen doorashooyinka caalamka si gaar ah kuwa ka dhacay qaaradda yurub iyo maraykanka iyo talaalka laga soo bilaabo daawo dhaqameed ilaa maanta oo loo adeegsado shaybaarada casriga ah maxaan ka ognahay faa'iidooyinka geedkan iyo isticmaalkiisa qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا وياحين قد فحت غوانيها
waa hagaag waa maalinimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiyo labaatanka bisha dulxijaha sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xilli nidaamka militari ee ka jira waddanka maali uu dareemayo cadaadis kaga imaanaya mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin iyo jamaacaadka hubaysan ee sidoo kale dalkaasi ka dagaalama isla markaana uu waayey masaaxo ka mid ah dalkaasi ciidankiisana uu burbur ku dhow yahay ayuu sii wadaa xasuuqa uu geysanayo dadka shacabka ah maalinimadii khamiista oo ku beegnayd shan iyo labaatanka dulxija kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri ciidamada milatariga maali ayaa waxay go'doon ay ku soo rogeen dowlada ishil oo dhacda galbeedka magaalada tembugto isla markaana u jirta boqol afar iyo toban kilomitir waxay halkaasi ay ka geysteen xasuuqo dhan ah dadka rayidka ah iyagoo sidoo kale boob kula kacay hantida dadka shacabka ah jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaana bayaan ka soo saartay arrintaas iyadoo sheegtay in weerarkaas bahalnimo lagu dilay ilaa lix iyo toban ruux oo shacab ah sidoo kalena lagu boobay hanti aad u fara badan dhanka kalena dab la qabadsiiya kuwa kale jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxa ay sheegtay in weeraradan ay qayb ka yihiin duulaanada lagu hayo dadka abriyada ah ee ku dhaqan waddanka maali oo ay geysanayaan maleeshaadka xukuumadda ridada maali oo taageero ka helaya kuwa murtasaqada ruushka jamaacaduna waxay wacad ku martay inay u aargudi doonto islamarkaana dadka ka dambeeyey falal dembiyaadyadaasi ay cadaaladda horkeeni doonto weerarkan ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa xasuuqyada maleeshaadka xukuumadda ridada maali iyo sidoo kale kuwa murtasaqada ruushka ay ka geysanayaan waqooyiga iyo koonfurta maali kuwaas oo soo noqnoqday sannadadii lasoo dhaafay si gaar ah markii xukunka ay la wareegeen saraakiisha militariga dhanka kale jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay kula hadashay guud ahaanba shacabka muslimka ah ee maali ee doonaya in kor ay noqoto kelimadda tawxiidka iyo sidoo kale dhammaan saraakiisha iyo askarta ka tirsan ciidanka xukuumadda ridada maali iyadoo jamaacadu ay sheegtay in abaalmarin ay siin doonto cid kasta oo keenta halka uu ku dhuumaalaysanayo asemi guweyta oo ah hogaamiyaha militari ee dalkaasi maamula ama sidoo kale qayb ka qaadan karta in la dilo ama in la beegsado jamaacadu waxa ay sheegtay in qofkii ka qayb qaata howlgalkaasi ka dhanka ah asimi guweyta ay siin doonto lacag dhan laba milyan oo yuuro iyadoo sidoo kale laba jenaraal oo kale oo ka tirsan ciidanka maali la duldhigay lacag gaadhaysa min hal milyan oo yuuro jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa sheegtay in qofkii ku guulaysta abaalmarintaasi si qarsoodi ah loo siin doono islamarkaana la qarinayo macluumaadkiisa shakhsiga ah jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa waxay wacad ku martay in maali ay ka xorayn doonto dabadhilifyada iyo sidoo kale soo duulayaasha saliibiyiinta si loo helo dal dadkiisu ay xor yihiin oo lagu dhaqo shareecada islaamka sidoo kale mu'asasada azalaaqa oo ah garabka warbaahineed ee nusratul islaam walmuslimiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay faafisay kelimaad ay jeedinayaan mas-uuliyiin ka tirsan nusratul islaam walmuslimiin mid ka mid ah kelimaadkaasi waxaa jeedinayaa abuu xudayfa albambaari oo ah afhayeenka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin isagoo si guud ula hadlaya shacabka maali waxaana sidoo kale mu'asasada azalaaqah ay faafisay muuqaal ay ka soo muuqanayaan hogaamiyaal militari oo ka tirsan nusratul islaam walmuslimiin iyagoo dhanka kale samaynaya dhowlatus militari وتمدني بالدم إن نزف الوريد احمل سلاحي واقتفي أثر الشهيد وتمدني بالدم إن نزف الوريد نصطف متحدين في وجه اليهود القدس وجهتنا بها الفتح المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله أما الله تعالى تنوك على بركة كعلى ولي نماندو ka seereya k'a fɔ batomafɛn foyi tɛ yen min ni bato ka kan n'a bɔra alahu taala kelen pe la an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi n'o ye alakira ye sɔlɔlɔhu alehi wasalam k'a fɔ ala ka ciden don wa ala ka jɔ don fana.
dhanka kale waddanka burkina faso jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa sii wadaa howlgalladeeda ka dhanka ah maliishaadka xukuumadda wagaduugo ciidamada mujaahidiinta ayaa allaha fadligii waxay ku guulaysteen in maalinimadii arbacada ay weeraraan fadhiisin ciidan oo ku yaala gobolka kaya waxaana halkaasi lagu dilay ilaa labaatan askari iyadoo mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen hub isugu jira nuucyo kala duwan mu'asasada azalaaqah ayaana faafisay sawirada iyo khanaa'imta ay halkaasi mujaahidiintu ka heleen بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى كأنكم بشرى ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها ويا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyoom qaybihiisii horena waan isla maraynaa mandaqada bariga dhexe ayaa wajahaysa xaalado kala duwan iyadoo saacadaha soo socda la filayo in heshiis ay gaaraan dowladaha maraykanka iyo iiraan warbaahinada gobolka iyo kuwa caalamiga ah ayaa ku waramaya in washington iyo dahraan ay ku dhow yihiin inay heshiis saxiixaan kaasoo ka dhici kara magaalada jenefa iyadoo dhanka kale madaxweynaha maraykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda dowladda iiraan labadooduba ay rajo ka muujiyeen in heshiis la gaari karo saacadaha soo socda qodobada heshiiska waxaa ka mid ah barnaamijka nukliyeerka iiraan iyadoo warbaahinta iiraan dhankeeda qaybo ka mid ah ay ku warantay in heshiiskan uu guul u yahay inkastoo donald trump uu dafiray qaybo ka mid ah qodobada heshiiska oo ay soo bandhigtay warbaahinta maraykanka trump ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu wajahayey isku dhacyaa xoogan isagoo in ka badan soddon jeer warbaahinta ka sheegay in loo dhow yahay in heshiis la gaaro mar kasta uu hadalkaasi jeediyeyna dagaalka dib loogu noqonayey haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubinta wargeysyada inoogu eegayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi
bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horrayntii xubinta ku eegaynaa warbixin ka hadlaysa trump oo wajahaya xaalad jahwareer ah tiro ku dhow toban marna ka dhawaajiyey in heshiis laga gaaraya xaaladda bariga dhexe jihada kalena goodis ka wada sida ay baahiyeen wargeysya uu ka mid yahay new york times madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa tan iyo bishii maarse ee lasoo dhaafay waxa uu si aad ah ugu celcelinayaa in heshiis u dhexeeya maraykanka iyo iiraan uu si aad ah u dhow yahay in la gaaro hadalladiisa marba dhinaca ayay u janjeeraan isagoo mar muujinaya raje iyo kalsooni uu ku qabo in wadaxaajoodyadu ay midho dhalaan iiraanna ay wada gaaraan heshiis buuxa halka mararka qaarkiina uu ku hanjabaya tallaabooyin milatari haddii ay fashilmaan wadahadallada waxa uu donald trump rajadii ugu horreysay muujiyey bishii maarsa saddex iyo labaatankeedii waxauna sheegay in washington iyo tehraan ay isku afgarteen dhammaan qodobadii ugu muhiimsanaa toddobaad kadib waxa uu sheegay mar kale in horumar weyn laga gaaray wadahadalladii halkii la filayey in uu yidhaahdo waa la saxiixay dhammaan wixii la isku hayey maalmo badan ma aysan ka soo wareegan oo trump mar kale waxa warbaahinta la soo hor istaagay hadalla hanjabaad u muuqday isagoona sheegay in ay bartilmaameedsan doonaan kaabayaasha korontada ee iiraan haddii heshiis deg deg ah la gaari waayo taasoo ka fogeed filashada dad badan oo siyaasadda odarasa kuwaasoo islahaa hadalka xige ee trump waa in heshiiskii qalinka lagu duugay kow iyo soddonkii maarsa ayuu trump mar kale waxa uu saadaaliyey in colaadda lagu soo afjari karo muddo laba ilaa saddex toddobaad ah bishii xigtay ee abriil toddobadeediina waxa uu mar kale shaaciyey in inta badan qodobadii la isku hayay la xalliyey isagoona sheegay in heshiiska kamadambeeska ah lagu dhammaystiri doono laba toddobaad gudaheeda waxa uu trump mar kale xusay in heshiiska dhinacyadu uu si aad ah ugu dhow yahay heer gabagaba ah islamarkaana inta badan arrimihii muhiimka ahaa laga wada hadlay balse ma aysan soo bixin wax natiijo ah bishii xigtay ee mey shanteedii waxa uu trump mar kale sheegay in horumar weyn laga sameeyey heshiiska islamarkaana dhammaystirkiisu uu dhow yahay isla bishaasi mey siddeed iyo tobankeedii ayuu trump waxa uu mar kale sheegay in hogaamiyaasha sacuudiga qatar iyo imaaraadka carabta ay isaga ka trump ahaan ka codsadeen in dib loo dhigo weerar lagu qaado iiraan haddii wadaxaajoodyadu ay fashilmaan taasi oo ka fogeyd mar kale filashada dadyo fara badan oo islahaa waa markii ugu dambeysay oo heshiis qalinka ay ku duugi lahaayeen iiraan iyo maraykanka mar kale saddex iyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ee mey waxauu trump mar kale sheegay in heshiiska intiisa badan qalinka lagu duugay islamarkaana ay harsan yihiin qodobo yaryar juun saddexdeedii ayuu mar kale trump warbaahinta ka soo muuqday isagoona sheegaya xilligaas in wadahadalladu ay si wanaagsan ku socdaan islamarkaana ka dhawaajiyey in heshiiska kamadambeeska ah uu dhici doono toddobaad ka soo aadan mar kale kow iyo tobankii bishan juun aynu ku guda jirnaa ayuu trump ka dhawaajiyey in heshiiska uu maraya meel heer sare ah isagoona xilligaasi sheegay in mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee ay dhinacyadu isku afgaran doonaan mar dhow ay ka mid tahay qadiyadda hormus iyo in si buuxda halkaasi loo furo hadalkii ugu dambeeyey ee uu trump jeediyey waxa uu ahaa mid ka soo baxay saacadihii lasoo dhaafay isagoona ka dhawaajiyey in wixii hadda ka dambeeya uu si aad ah u dhow yahay in qalinka lagu duugo heshiiska iiraan iyo maraykanka waxuuna mar kale dib u baahiyey fariin uu qoray wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas caraqji kaasoo ka dhawaajiyey in si aad ah uu u dhow yahay in heshiis ay wada gaaraan maraykanka iyo iiraan haddaba su-aashu waxay tahay hadalkan ma la mid noqon doonaa hadalladii hore mise dhinacyadu waxay gaari doonaan heshiis buuxa oo ka duwan kuwii horay la isugu afgaran waayey waana qodob xasaasi ah oo ay warbaahintu indhaha ku hayso haddii aan intaasi kaga gudubno warbixintan aan markan eegno qodob kale oo ka hadlaya burbur ku socda qawaaniintii xakamayn jirtay hubka nukliyeerka iyo baqdin laga muujinayo in xaalad halis ah ay ku sii socoto dunida marka laga hadlayo tartanka awoodeed ee muuqda maqaal lagu daabacay wargeeska foreign affairs ayaa ka digaya in dunidu ay galaysa marxalad cusub oo ka khatar badan sidii hore kadib markii ay daciifeen ayay tiri xeerarkii iyo dheelitirnaantii muddo tobannaan sana ah lagu dhaqmeeyey ee ka hortegayay awoodaha nukliyerka waxauu foreign affairs yidhi tiirka ugu weyn ee xasiloonnida awoodaha waaweyn ayaa markii hore ahayd in la isku cabsigeliyo quwadda nukliyerka taasina waxay socotay tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka fikradda ay ku dhisneyd arrintaas ayaa ahayd in waddan kasta uu ka baqa kan kale jawaabta uu bixin kara haddii uu adeegsado awood nukliyar ah balse cabsidaasi waxay u muuqataa waqti xaadirkan ayuu wargeesku yidhi in faraha ay ka baxayso waddan welibana uu doonayo in uu adeegsado awood nukliyar ah oo waxay doonayaan in cabsigelintii ahayd dhanka afka ay u beddelaan ficil toos ah taasina waxaa u sabab ah ayuu wargeeska foreign affairs yidhi in ay daciifeen ururadii xakamaynta ku hin jiray awoodda nukliyerka caalamka si kastaba ha ahaatee xaaladda maanta jirta ayaa ka weyn middii horey u taagnayd tartanka sii xoogaysanaya ee u dhexeeya maraykanka ruushka iyo shiinaha ayaana sare u qaaday walaaca laga qabay in nidaamkii xakamayn jiray hubka nukliyerka uu si buuxa u burburo maadaama hadda laga dareemaya daciifitaan daran sidoo kale waxay warbixintu leedahay in horumarka laga sameeya dhanka tiknolojiyadda cusub gaar ahaan sirdoonka macmalka nidaamyada difaaca gantaalada iyo hubka casriga ah ee xawaarihiisu uu sarreeyo ay beddeleen dhammaan xisaabaadkii hore ee cabsigelinta nukliyerka tanina waxay keentay in waddamo badan ay dareemaan in ay awood u leeyihiin in ay ka hortagaan ama ay xadidaan weerar nukliyar ah mar haddii baqdayntii laga qabay nukliyar ay yaraato waxaa sahlanaanaysa ayuu wargeesku yidhi in si toos ah laysugu adeegsado taasina ay sababto khatar weyn oo uu caalamku wajaho waxay forean affairs warbixintiisa oo sii socota ay ka digaysaa in haddii awoodaha waaweyn ay sii wadaan tartanka hubka iyadoo aysan jirin heshiisyo cusub oo lagu maareynayo khilaafka nukliyerka ay dunida geli doonto marxalad ka khatar badan midii dagaalkii qabooba wakhtigaasi keliyana waxay jirtay laba quwadood oo waaweyn balse maanta taasi waa ay ka duwan tahay oo waxaa jira kubo kale oo fara badan lehna dano kale oo siyaasadeed gunaanadkii waxay warbixintu tiri khatarta ugu weyn wakhti xaadirkan ma ahan keliya tirada hubka nukliyerka ee dunida taalla balse waa burburka ku yimid nidaamka siyaasadeed iyo istaraatiijiyadeed ee muddo dheer hortaagnaa hubkaas iyo xakamayntiisa haddii aanan la helin xal deg deg ahna waxaa sii kordhi karta cabsida laga qabo in mar uun goobjoog laga noqdo dal u adeegsaday dal kale mid ka mid ah qumbulladihiisa nukliyerka haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa sidee ayay shirkadaha sirdoon ee sahaynada faragelin ugu sameeyaan doorashooyinka caalamka waxaa warbixintan daabacay wargeeska the straits times waxaana lagu daahqaadayaa shirkado ka mid ah maamulka gumaystaha yuhuudda sirdoonkiisa in faragelin xooggan ay ku hayaan qaar ka mid ah doorashooyinka ka dhacaya dalalka caalamka waxayna warbixintan soo bandhigaysaa shirkad lagu magacaabo black cor taasoo lagu warramayo in faragelin ay ku samaysay doorashooyin fara badan oo ka dhacay daafaha caalamka hay-adda faransiiska u qaabilsan la socodka ololayaasha marin habaabinta ee internetka ee fignum ayaa shaacisay warbixin cusub oo ay ku muujisay in shirkadda maamulka gumaystaha yuhuudda ee black cor ay ku lug leedahay faragelin dhijitaal ah oo ay ku samaysay doorashooyin iyo arrimo siyaasadeed oo ka dhacay dalal kala duwan baaritaankan ayaa daba socda eedeymo horey ula xidhiiray doorashooyinka qaar ka mid ah degmooyinka faransiiska taasoo dhacday bishii maarse ee lasoo dhaafay halkaas oo ilaa saddex musharax oo ka tirsanaa xisbiga midigta fog ee faransiiska laga faafiyey dacayaad xooggan kuwaas oo sumcad dil ahaa sababayna in ay waayaan codod fara badan agaasimaha hay-addan waxa uu sheegay in baaritaanno muddo socday lagu ogaaday in hay-adda black cor ay ahayd midii gacanta xooggan ka geysatay sumcad dilkii lagu sameeyey ilaa saddexdaasi musharax ee waaye codadka fara badan mar kale waxaa lagu warramayaa in hay-addan ay saameyn xooggan ku lahayd doorasho ka dhacday magaalada new york ee dalka maraykanka iyaduna fulisay howlgallo dhanka dijitaalka ah oo ay ku faragelisay doorashooyinkaasi haddaba inta aysan shirkaddan maamulka gumaystaha yuhuudda uu leeyahay aysan fulin arrimahan waxay ahaan jirtay kolkeedii hore shirkad sheegata in ay ku takhasustay arrimaha dijitaalka sida amniga internetka iyo teknolojiyadda casriga balse taasi ayaa ahayd arrimo ay doonaysay in ay ku soo gasho suuqa kolkii dambena waa middan u dagaal rogatay shirkad sirdoon oo si dhab ah faragelin ugu samaysa dowladaha kala duwan kiiskan ayaana gunaanadkii waxa uu iftiimiyey walaaca sii kordhaya ee dunida ka jira ee ku saabsan sida shirkadaha maamulka gumaystaha yuhuudda ay saamayn xooggan ugu leeyihiin nidaamka xukun ee dalal fara badan guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa xubinta aan markana dib ugu laabanna dhanka walaalkan shuriib cabdulaahi iyo qeybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها خذها ويا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضدت في مجاريها
waa hagaag geedtalaalka laga soo bilaabo daawo dhaqameed ilaa maanta oo loo adeegsado shaybaarada casriga ah maxaan ka ognahay faa'iidooyinka geedkan ku soo dhowaada warbixin arrinkaa ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen xaadis cabduqaadir geedka niim oo sidoo kale loo yaqaan niimka hindiya ama azadirakta waa geed si weyn looga yaqaan waddamada aasiya gaar ahaan dalka hindiya magaca cilmi ahaan ee geedkani waa azadirakta indika waxaanuu ka tirsan yahay qoyska loo yaqaan azadirakta geedkan waxauu si weyn caan ugu yahay faa'iidooyinkiisa badan ay qaybta ka yihiin in wadamo badan uu ka yahay daawo dhaqameed laga soo bilaabo dalalka markii ugu horreysay uu kasoo shaacbaxay ilaa kuwii uu ku baahay wixii markaas ka dambeeyey dhinac ka mid a waxtarkiisa waxaa la sheegaa in geedkan uu leeyahay awood uu ciidda ama carada uu kaga nadiifiyo milixda ku jirta taasoo ka dhigaysa mid aada muhiim ugu ah deegaanka iyo dib u soo celinta dhulka nabaadguuray sidoo kale waxa uu caan ku yahay geed talaalka in uu leeyahay adkaysiga muddo ka badan boqol iyo siddeetan ama gaari karta ilaa laba boqol oo sano oo uu noolaan karo waxa uu adkaystaa cimilada sidaba lagu xaqiijiyay cilmi baarisyo dhowr ah iyo tijaabooyin ay sameeyeen shakhsiyaad wax ka qoray waxtarka geedkan ee dadka iyo deegaanka haddaba intaynan u gudagelin faahfaahinada la xidhiidha fawaa'idiisa caafimaad waxaa macalin cabdinuur oo loo yaqaan macalimu aan wax ka weydiinay taariikhda iyo halka uu ka soo jeedo geed talaalka ama geed hindiga geedkan asaga ahe niimka la yidhaahdo ama geed hindiga magaciisa orijinaalka markii hore ee faraciisa meesha uu ka imaaday waxaa weeye indiya iyo sri lanka ugu horreynna markii u horreysay waxaa lagu arkay oo geedkan faraciisa uu ka soo baxay northern india ama waqooyiga indiya boqol iyo konton sano muddo hadda laga joogo ayaa geedkan hindida markii ay ganacsanhayeen ama gumaysiga ay la socdeen yaa dhulka afrika lagu soo beeray geedkan oo la keenay oo uu afrika imaaday meelo badan baana geedkan hadda uu ka baxaa lagagana faa'iidaystaa geed waxaa weye iska bixi og oo dabeecad fiican hoos leh mira leh mirihiis inkasta oo hadda dadka ayagoo cunhay aanan arkin laakiin qodaxna ma laha waa geed hoostiisa qabowdahay oo caleemo bixiyo oo oo la harsan kara marka afrikadan meel kasta oo ad tagta geedkan aad buu ugu yaallaa oo hanuun buu ka baxaa soomaaliya hadda wuu ka baxay oo waddankeennan soomaaliya markii la dhaho yacni geed tallaal eh geed tallaal ahaan baaba loo isticmaalaayo oo waa xaafadaha lagu beertaa caleentiisa siyaabo badan baa looga faa'iidaystaa oo waa waa la isku daaweeyaa oo dad waxaad arkaysaa malaria aniga markay qabata dhahahaya geedkan geed hindiga caleentiisa un baan isticmaalaa geed talaalka ama geedka niim waxa uu kaga soocan yahay in badan oo ka mid ah dhirta iyo geedaha kale in uu leeyahay waxtar caafimaad oo si isku mid ay uga faa'iidaystaan dadka iyo xayawaanaadka kale sidoo kale geedkan waxaa loo adeegsadaa ka hortagga cayayaanka isagoona qayb muhiima ka noqda daawooyinka lagu nadiifiyo hawada marka laga hadlayo deegaanka waxauu sidoo kale xubin muhiima u yahay daawooyinka waxtarka leh wax lagu bacriimiyo saliidda laga helo iyo caleemihiisa iyo iniintiisa eena waxaa loo adeegsadaa caafimaadka iyo maadooyinka waxqurxinta fawaaid aad u fara badan ayaa loo nisbeeyaa geedka niimka ama geed hindiga inkastoo islamarkaas ay jiraan dhibaatooyin ay tahay in laga feejignaado isticmaalkiisa marka laga hadlayo waxaa doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed oo aan dhowaan la xidhiirnay aan wax ka weydiinay fawaa'idda geedkan ka hor inta uusan u gudbin ka hadalka waxoolada ka dhalan kartaa iyo faahfaahinadooda wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo aad u tiro badan oo u fiican caafimaadka aadanaha taasoo ugu wacan awooddiisa ka hortagga bararka la dagaalanka bakteriyada iyo suunka saarista jirka taariikh ahaan waxaa si weyn loogu adeegsaday geedkan daawo dhaqmeed ahaan waxaana qaybihiisa kala duwan sida caleenta jilifta iyo saliiddiisa lagu sameeyaa daawooyin loogu talagalay cudurrada maqaarka caafimaadka afka iyo ilkaha iyo xanuunada gudaha jirka ku dhaca intaba wuxuu caafimaad ahaan geedkan aad ugu fiican yahay yaraynta qandhada ciridka iyo dufanka ilkaha sidoo kale la dagaalanka bakteriyada
caday dhaqameed ahaan ayaa loo isticmaalaa ee gobolada qaar ee kulaylaha ah sida laantiisa niimka ayaa si inta la ruugaa si dhaqameed ah loogu nadiifsadaa ilkaha ee daaweynta cudurada maqaarka ayuu aad ugu fiican sababtoo ah waa jeermis dile waana antiseptic wuxuu u fiican yahay finanka yaryar ee maqaarka ka soo baxa ee cuncunka leh ama goobabyada ama sida cambaarta oo kale leh ee sidoo kale wuxuu u fiican yahay nabarada bogsiintoodu ayuu aad ugu fiican yahay wuxuu leeyahay awood bogsiin nabreed oo jeermisdilo ah ee taasoo loo adeegsan karo nabarada ee sida gubashada caabugyada iyo nabarada kale intaba ee wuxuu sidoo kale u fiican yahay geedkan ee dib u dhiska iyo qoyaansiinta maqaarka sidoo kale wuxuu xoojiyaa caafimaadka timaha xoojinta difaaca jirka ama wax loo yaqaano immunitiga soo saarista caleenta niim waxay gacan ka geysan kartaa hoos u dhigista iyo hagaajinta heerka sokorta dhiigga maadaama ay leedahay sifooyin antidiabetic ah iyo hyboglycemic ah ee sidoo kale wuxuu u fiican yahay ee geedka niim caafimaadka beerka wuxuu sidoo kale dadka ka caawiyaa bogsashada caloosha ama gaas calooleedka ama boog calooleedka waxa loo yaqaano ee sidoo kale caloolo fadhiga ayuu aada ugu fiican yahay wuxuu ka hortagaa bararka ee sifooyin kala duwan isagoo adeegsanaya ee inuu ka hortago caabugyada bararka keenaya inuu yareeyo xanuunka bararka keenaya iyo cudurada kala goosyada ku dhaca artriska loo yaqaano ee ugu dambeyntii ilaalinta antioxidantska wax loo yaqaano antioxidantska ama waxyaalaha difaaca jirka waxyaalaha soo weerara ka difaaca ee ama waxyeeleeya sida radicaleska xorta ah ama wax loo yaqaano free radicaleska sidoo kale waxaa jirta xaalado ay muhiim tahay in lagu baraarugo oo dhakhtarku uu ka dhawaajiyey ee waxyeelada ama dhibaatooyinka geedka niim uu u leeyahay jirka bani aadamka ee wuxuu noqon karaa sun iyo khatar caafimaad haddii la liqo geedkan oo si qaldan loo isticmaalo wuxuuna khatar gaar uu ku leeyahay ee ilmaha yaryarka ah iyo haweenka uurka leh iyo dadka da'da ah ama qaba xaaladaha caafimaad ee gaarka ah inkastoo isticmaalka geedkan bannaanka marka loo isticmaalayo maqaarka guud ahaan loo arko mid ammaan ah haddana haddii si khaldan loo isticmaala wuxuu sababi karaa falcelino iyo dhaawacyo caafimaad inuu keeno wuxuu aad ugu khatar badan yahay ilmaha yaryarka ah sidoo kale waxaa laga ilaaliyaa dhaawaca xibnaha jirka ku yaala ee qadar badan oo geedkan ama saliidiisa ama caleentiisa oo la maryo ama la liqo wuxuu dhaawici karaa beerka iyo keliyaha halistiisana way sii badan kartaa haddii si joogta ah loo isticmaalo qadar badan oo ka mid ah la isticmaalo sidoo kale waxaa lala xiriiriyaa dhigxaanta keliyaha gala waxa loo yaqaano kidney stoneska inuu qayb ka yahay sidoo kale wuxuu leeyahay xaalado qaar oo sumowga maskaxda dadka waaweyn wuxuu u sababi karaa wax la yidhaahdo toxic encephalopathy ama xanuun maskaxeed oo dhaawaca shaqada iyo qaabdhismeedka maskaxda sidoo kale wuxuu leeyahay falcelino xasaasiyed marka saliidiisa ama geedkiisa la isticmaalo cuncun iyo finan culus rashis waxyaalo noocaasa iyo casaan jirka inuu u keeno ugu dambeyntii wuxuu dhibaateeyaa xagga dhalmada waxaa loo yaqaano infertility ayuu yeelan karaa isticmaalkiisa tirada badan geedkan ayaa keeni kara bacrimin la-aan kumeel gaar ah taasoo rag iyo dumarkaba ku sababi kara cilmi baarisyo la sameeyey ayaa muujiyey inuu yaraynayo dhaqdhaqaaqa iyo tirada shahwada ragga sidoo kalena ay carqaladayn karto ugxanbixinta dumarka بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها
guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروضة القلب ضجت في مجاريها بشرى